waxaa jira markaa dhibaatooyin ay gaar u leeyihiin oo garsoorka gaar u haysta ayaa jira waxaa jirta cabasho badan oo dadku in ay ka qabaan garsoorka oo u arkaan garsoorku inaanu sidii loo baahna inaanu maaragtay u shaqaynayn waxaa kaloo iso waxay markan mid kalsoonidii uu dadku garsoorka ku qabay inay runtii aada iyo aada u hooseyso garsoorka in lagu xamanayo maaragtay musuq iyo waxyaabo noocaasa shaqadii maaragtay ay lahaayeen ani si fiican inayna gudanayn in lagu in lagu xamanayo waxaa kaloo iyaguna jira dee caqabado runtii caamaho nagu yimid oo dhinaca maaragtay capacity-ga ama awoodda garsoorka oo haddii ay noqoto dhaqaalihii haddii ay noqoto tababarkii iyo maxaan ku dhahday dhisidii awoodda garsoorayaasha iyo shaqaalaha hadday noqoto agabkii iyo infrastructureki u baahnaa garsoorku dhammaantood waxyaabahaas oo dhan runtii waxa weye waa waa caqabadaha hortaageen garsoorka ee u baahan in wax laga qabto markaa waa laba dhinac oo mid waxa weeye soo celinta kalsoonida dadku ay ku qabaan garsoorka midna waxa weeye dadku sideeba u fahmi karaan garsoorku siduu u shaqeeyo waxay la tahay ta hore ee ah kalsoonida dadka horta waxaa loo baahan yahay garsoorku inuu noqdo garsoor hufan oo madax bannaan oo ummadda cadaalad ugu adeega qofka garsoorka ka shaqaynaya ama garsoore ha noqdo ama ha noqdo kaaliye ama ha noqdo sarkaal kale oo garsoore ka shaqaynaya taa waa inuu qalbigiisa geliyaa waa inuu ogaado in waxaan halka uu joogaa inay tahay cadaalad islamarkaana waa inuu ogaado garsoorku inaanu ahayn meel dhaqaalo badan laga tabcado oo dhaqaalo loo soo doontee laakiin meel ummadda loogu adeego cadaalad loogu adeegay inay tahay allana qof uu kaga cabsado waxaa muhiima in la helo si kalsoonidii dadka loo soo celiyo in la helo golaha adeega garsoorka oo runtii hawshiisu ay socotoon rajeynaya inay waqti aada u dhow ay dhammaan doonto golahaasi adeega garsoorku wuxuu xil saaran yahay guud ahaan garsoorka ka shaqaynta madax banaanidiisa dejinta qorshayaasha uu garsoorku ku shaqaynayo miisaaniyadeeda la xisaabtanka garsoorayaasha iyo shaqaalaha garsoorka iyo maxaan ku dhahay qoridda iyo eriyidda iyo dallacsiinta iyo anshax marinta garsoorka guud ahaan